kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsaneed xarakada al-shabaab weerarkoodan ay ku soo qaadeen tuulada faafi waxay ku dileen hal qoof sidoo kalena halkaasi waxaa la sheegay inay ku afduubteen macallin ka tirsanaa macallimiinta tuuladaasi ka dhigaya iskuulka hoose dhexe kooxdani ayaa dilkaasi kadib markay geysteen waxay u tillaabeen xarunta isgaarsiinta ee shirkadda safaricom halkaasi ay ku leedahay dab ayayna dabada u qabadsiiyeen magaaladana way isaga baxeen mudane mustafa cabdirashiid oo ah mudanaha kursi baarlamaan deegaaneedkaasi laga soo doortay ayaa v o da u xaqiijiyey dhacdadaasi warnew wararka na soo gaarayaan waxaa la sheegaya xalay sagaalkii in al-shabaab ay gashay fafi center oo u jirto gaari sagaashan kilomitr waxaana la sheegaya in maarata waxyaalo fara badan ay meeshii ay ku hadleeyeen oo birtii safaricom ay gubeen oo macalinna meesha ay ku dileen meeshii maxay noqotay meel go-doon ah marka ilaa haddana marka dawladdana waan u sheegnay saaki ciidan baa u baxay oo tagay saakii markii ay ahayd sideedii iyo barkii waxnima in ciidanka k d f ay magaalada tageen baa lii sheegay markaa mustafa ayaa waxa uu sheegay in dowladda in badan ay ka codsadeen in halkaasi ciidamo la geeya balse ay dhagaha ka futeysteen dowladda mar badan baan u sheegnay waan dhahnay meesha waa meel koono ah ciidan ha noola geeyo laakiin ma suurtagelin ilaa hadda in ciidan la geeyo markaa kuleyto taari qoran bay ahayd macnaha in ay koodan haddana mar labaad haddaba markii labaad ay kusoo laabtaan hadda muddo saddex sano ah labada kun iyo afar iyo tobankii bay mar galeen berigi yunis ay galaayeen haddana hadda markii labaad laakiin hadda maxaa khasaaro weyn ah inay bertii networka geynaysa meesha oo dadka aan kala xiriireynay yani inay inay ay gubaan oo maaragtay bertii ay gubaan ilaamaha amniga gobolkan ilaa iminka kamaysan hadlin dhacdadii ka dhacday deegaanka faafi balse keliya waxay sheegeen halkaasi ay gurmad u direen ayna raacdaysanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka faafi mar walba dhacdooyinka noocan oo kalea markay dhacaan siyaasiyiintu inta badan eedda waxay dusha ka saaraan dowladda balse dowladdu ayaa keliya waxay ku gaabsataa in ay raacdaysanayso soona qabqabanayso waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah gobolkani dhacdooyinkii kala duway ee isxigxigay gobolkani kusoo fidaya ayaa waxaa ugu dambeysay kaliboy oo ay ku dhimatay isku celcelis ilaa iyo sideed askari halka degmada mandheerana sidoo kale ilaa iyo shan askari ay ku dhimatay degmada laamo ayaa iyaduna sidoo kale ilaa iyo sagaal askari isku celcelis ay ku dhimatay weerara ay ku soo qaaday ciidamada booliiska deegaankaasi guud ahaan gobolkan oo iminka nabadi ku naaloonayay ayaa xilligan bisha barakeysan ee rabadaanka mid cabsi fara badan dadku ay ka qabaan in dhacdooyinkan ay noqdaan kuwo kusoo noqnoqda gobolkani saameyna ku yeesho dhaqan dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee gobolkani maxamed faarax shire v o a jaarisa